waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb lixaad oo ku saabsan caanaha iyo soomaalida dhegaystayaal dhay iyo karuur suusac iyo garoor jaan iyo jinow heer walba oo ay gaadhaan iyo dhadhan kasta oo ay yeeshaanba soomaalidu badanaa waageedii hore iyaga oo keligooda ayay caanaha dhami jireen ha yeeshee waxaa jiray marar kale oo ay quudan jireen intay cunno kale ku biiriyaan amaba ay xoogaa biyo ah ku kordhiyaan aansii qeexee mar waxay ka dhigan jireen iidaan oo jiilaalada markay badarka karsadaan ayay ku darsan jireen mar kale fuudka ayay ku gaacin jireen si ay dufanka uga yareeyaan kulaylkana ay uga dejiyaan mar kale sacab sonkora ayay garoorka iyo karuurka dhanaanaada ku qasi jireen si ay ugu macaanaadaanoo dhammistooda ay nafta u oggolaato mar kale shaaha rinjiga ah ayay in yar oo dhay ah ku darsan jireen kaasoo caddays loo yaqaan waase arrin sida la malayn karo la da'ah waayadii dambe ee sonkorta iyo caleenta shaaha ay barteen mar kalena in bii'ah intay ku daraan ayay caanaha dhami jireen farsamadaas oo barax loo yiqiinna laba sababood dartood ayay u yeedhi jireen kol waxaa barxan jiray qof ka baqaaya inay ku yaraadaanoo raba inay sidaas ugu bataan iyo qof uu xanuun hayo oo ka cabsanaya intay ku cuslaadaan inay jidiinka mari waayaan dabadeedna uu soo celiyo waa dulucda maahmaahdii ahayd nin barxaday baq wuxuu ka baqayba bulshadii reer miyiga ahayd kolba inteeda isgaari kartaa sannadkiiba mar ama laba ayay madan lagu ballamay ku kulmi jirtay ujeeddadii la doonashaha laga lahaadee waxaa caado ahayd in madashaas cunto la keeno ragga shiranka ahi waxay gasiintaan oo hilibka iyo caanuhu ay ugu badnaayeen haddiise ay suuragal ahayd marmarka qaarkood in kulammadaas oo kale aan hilib lagu cunin inaan caana lagu dhammin suuragal ma ahayn shir weyn maalinta la isugu iman doono waa la sii sheegi jiray markaas baa qoys waliba wuxuu ku talageli jiray dhiil caana ah oo amminta la ballansan yahay uu geedka geeyo caanihii dantaas iyada ah ay u ururin jireenna magac bay u lahaayeenoo dhowrto ayay ku magacaabi jireen marmarka qaarkood rag iyo dumar la soocay ayaa dhowrtada degmada ka soo ururin jiray dabadeedna iyaga oo haama laga soo buuxiyey madasha keeni jiray midda kale muddo markii la joogaba qoysku wuu allabari jiray oo intuu dhowr wadaad u yeerto ayuu weydiisan jiray inay reerka u xersexiraan dadka iyo xoolahana ay tahliil u tufaan haddiise aanu reerku caana haysan wadaadada sooma lugoyn jirin haddana sannad kasta bisha mawlid labiyo tobankeeda oo ah maalinta dhalashadii nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee soomaalidu qoys qoys ama wadar ahaan ayay u weynayn jireen si aada ayay maalintaas isugu iman jireen iyada oo la dhegaysan jiray culimmada waayihii rasuulka ka warrami jirtay sidoo kale munaasabadihii ay bulshadu ku kulmi jirtay waxaa iyaguna ka mid ahaa dabaaldegga aroosyada iyo axanka geerida intaasbana caanuhu waxay ahaayeen waxa ugu qaalisan ee goobahaas la keeno dadka ku kulmayaana ay jidintaan inkastoo haddaba maalinba maalinta ka dambaysa cunto dibadaha laga soo rogay ay dhulka soomaalida ku soo badanaysay haddana dhaqankii ahaa kulan walba oo ay bulshadu isugu timaaddo inay caanuhu ka muuqdaani weli kama baabi'in magaalo ha la joogo ama miyi ha la jooge barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ugu dambeeyey halkanna aydunka maqasheen sida laga garan karo caanuhu waxay soomaalidii hore uga dhignaayeen barwaaqa iyo hodantooyo waxay hodan u yiqiineen kolba qofkii ama reerkii inta saddexda adduunyo wax ka haysta doog iyo jiilaalba waraasida iyo karuurku ay dhiilaha iyo haamaha uga buuxaan waxaa ka dhaadhacsanayd ninkii caana haystaa ladnaan oo idil inuu qabo sidaas awgeedna ay gaf iyo gadarro ku tahay inuu wax kale u hanqaltaago ama intay hunguri xuma qaaddo dhaca xoolaha islaameed uu kabaha u ilado taasna aan ku tusaaleeyo gabayo suugaanta soomaalida ku dhex fidhiidsanoo maansayahanadii hore ay ku soo qaadeen sida ruuxa haysta ay caanuhu ugu filan yihiin inuu iimaansadaana ay ugu eg tahay tusaalaha koowaad aan idinkaga dhigo tix bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii uu tiriyey gabyaagii allaha u naxariistay la odhan jiray maxamuud cali beenale maxamuud oo dhowaan berrin doog leh reerkiisii ku furay geeliina uu badi u dhalay ayaa waxaa u yimid niman ay dagaan wadaag ahaayeenoo safar dhow isu diyaarinayay waxay ka codsadeen kuna guubaabiyeen inuu u raaco safar ay ugu socdaan beero aad u baxay si ay uga soo rartaan masego ay jiilaalka soo aadan ku barbaxaan wakhtigaas isaga ah baahi masego oo uu qabaa gabyaaga way u muuqan weyde markaas buu codsigii ragga ku gacansaya ha yeeshee siday ugu soo noqnoqonayeen ayay yeelsiiyeen hawraarsan bay ka keeneen busle kobta lagu magacaabo ee dhulbeereedka badan leh ayay isa sii taageen dabadeedna iyagii oo joonyad iyo mahoro toon ah aan weli ka miisan ayay balaaya dhacday show isagu ma ogeyne nimanka uu la socdaa godob raagtay ayay ka qabeen cidihii halkaa deganaa qaar ka mid ah galabtii dambe iyaga oo baraadla wax digniin ahna aan qabin ayaa col lagu soo dhasdhaaray rag door ah ayaa safarkii laga laayey iyaguna shib ma ahayne nimankii ku soo duulay wax kala dhace ugaaskoodii ayay dileen dabadeedna maxamuud oo garan la tub nabad ah oo uu reerkiisii u maro caanihii weel walba uga buuxay isaga oo garwaaqsanaya isaga oo ka qoomamoonaya haruurkii aanu baahida u qabin ee uu u soo safray iyo sida ay naftiisu halista ugu gashay ayuu tiriyey tix gabay ah oo halkudheggii oo qurihi uu naga soo gaaray wuxuu yidhi lada caanaheeda iyo anoo labanka fuudaaya wiilalbaa ilooyaamiyo ila labay fiide labarna yaanan geynine haddaan kaa lugboxa maanta walee aniga oo ladan buslow kuguma soo laabto dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadanayo tusaalayaal kale oo ku saabsan sida ay soomaalidu u qabtay ciddii caana haysataa inay ku filan yihiin